ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما
kuwa rumayndiida aayadaha yaga waxaannu gelin naar mar kasta oo ay gebi ahaan ku gubtaan hargahoodu waxaan ugu beddeli hargyo kale si ay u dhadhamiyaan cadaabka hubaal alle waa adkaade xakiim ah